إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الآنية weelashi baabkoodii haadaa maxalu waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuq lmaraan min adilati alaxkaam marka waxaan soo gaarnay baabka uu xaafidku u qabtay baabu alaaniya weelasha baabkooda baxaaraan ku dhex jirnay markaa wuxuu keenay baab baabka hadlaya weelasha muxuu u keenay wuxuu u keenay haddii la weyse qaadanayo biyihii waxay u baahan yihin waa lagu shubto marka weelashiina gobol ka mid ah waa bannaan yihiin in la isticmaalo gobolna ma bannaana marka sidaas ayuu u keenay baabka xaafidku asal waxay yidhahdaan ahlucilmigu weelasha asal waxaa u ah alxillu wadahaara asal waxaa u ah weelasha alxillu wadahaara waxayna ka qaateen qowluhu tacaalaa huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica allah waa midka idin abuuray dhulka korkiisa waxa ku sugan dhammaan qaabka looga qaadanaana waxay tahay dhulka korkiisa waxa ku sugan ilaahay weyna waa noogu gallad sheegtay qofkana wax aan xalaal u ahay inuusan isticmaali karin looguma gallad sheegto waa inay marka xalaal noo tahay oo ay noo bannaan tahay inaan isticmaalno ilaa wixii sharcigu noo caddeeyo layidhi waxaas iska daaya maahan sidaasaa marka waxay ahlucilmigu uga qaateen in al aslu fil aaniya alxillu wadahaara can xudayfat bni yamaan radia allaahu canhu qaal qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tashrabuu ha ku cabinina fii aaniyati dahabi waalfida dahabka iyo fidada weelashooda walaa taakuluu hana ku cuninina fii sixaafihaa xeerooyinkooda fa innahaa weelashaas oo dahabka iyo fidada ah lahum gaaladay u sugnaatay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walakum idinka muslimiinta ayay idiin sugnaatay fil aakhirati aakhira dhexdeeda muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu ka hadlaa weelasha in wax lagu cuno ama wax lagu cabo qaar la diiday oo sharcigu diiday baabkan xaafidku wuxuu ugu sheegay sidaan sheegnay inuu noo faa'iideeyo inaysan bannaano inay xaaraam tahay in lagu weyse qaato weelasha dahabka ah iyo weelasha fidada ah sidaasuu halkan ugu sheegay xadiidkaas xadiidka oo ka hadlaya inaan wax lagu cunin waxna lagu cabin weelasha dahabka iyo kuwa fidada ah halkan sababta uu ugu keenay waa sidaas xadiidka bukhaariga muslim ayaa wariyeen saxaabiga xadiidka wariyey waa xudayfatu bnu yamaan xudayfa ibni yamaan ibni jaabir alcabasi alayha radia allaahu canh aabbihiis yamaan magaciisa xusayl a la yidhaahdaa sida saxiixulmuslimka ku sugan aabbihiis iyo asaguba waa islaameen markay islaameen waxay dooneen inay ka qayb galaan qaswadii bader mushrikiintaa u diideen sida saxiixulmuslimka ku sugan kadib waxay labadooduba ka qayb galeen xudayfa iyo aabbihiis yamaan qaswadii uxud muslimiintaasi kama ah ama aan kas ahayn u dilay aabbihiis maalinkaasay muslimiintu si kama ah u dileen macnaha iyagoon u qasdin oo aan dareemin ayay dileen sidaasaa dhacday markii ay dileen sidaa ibnu isxaaq uu sheegay xudayfa muslimiinta kama qaadan diyadii aabbihiisa waa u daaya waa ku sadaqaysta waa ku sadaqaysta illa waa in la siiyo xaq u leeyahay axaadiis aad u badan ayuu nabiga ka wariyaa xudayfa wuxuuna yidhi laqad xadaanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama maa kaana wamaa yakuun rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama wuxuu ii sheegay wixii hadda ka hor dhacay iyo waxa hadda kadib dhacaa ilaa qiyaami saaca waxaa lagu magacaabaa saaxibu siri rasuulillaah rasuulka ilaahay sirtiisa kii u saaxiibka macnaha kii rasuulku si gooniya ugu sheegay wey macnaheed si gooniya kii uu rasuulku ugu sheegay sala allahu calayh wasalam sababta loogu magacaabayna waxay tahay nimankii munaafiqiinta ahaa ee nabigeenna suubow sala allahu calayh wasalam markuu ka soo laabtay qaswatu tabuuq isku dayey inay gaadmada nabiga ku dilaan oo si sira ku dilaan magacyadoodii uu nabigu u sheegay sala allahu calayh wasalam magacyadoodii uu nabigu u sheegay sala allahu calayh wasalam sidaasaa loogu magacaabay wuxuu ka qayb galay aswatu khandaq iyo wixii ka dambeeyey wuxuu ka qayb galay futuuxii ama furashadii ciraaq cumar ibn khadaab ayaa waali uga dhigay madaa-in madaa-in waxay ku taallaa ciraaq dhankeeda koonfure weliba baqdaad ayay ku taallaa halkaas ayuu waali ka ahaa ilaa uu ku dhintay hijriyadu markay ahayd sita wa alaaiin soddon iyo lix markii cumaan ibnu cafaan la dilay ka gadaal afartan habeen ayuu dhintay waa sanadii soddon iyo lixaad marka xudayfat ibnu yamaan waa saxaabigaas can xudayfat ibni yamaan radia allahu canhu qaal qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama laa tashrabuu waxa ku cabinina fii aaniyati dahabi waalfida dahabka iyo fidada weelashooda waxa ku cabinina waa nahyi nahyiguna wuxuu keenaa taxriim macnaheeda waa xaaraan marka haddii nabigu diiday oo uu reebay walaa taakuluu waxna ha ku cuninina fii sixaafiha xeerooyinkeeda sixaaf waa jamcu saxfatin saxfada waxa la dhaha wada weelka shanta qof iyo ku filan laakiin hadda weel oo dhan aa loola jeeda weelka shanta qof oo kale ku filan ayaa la ydhahdaa saxfa markaasaa la jamciya oo la yidhi sixaaf laakiin hadda weelasha dahabka oo dhan ayaa loola jeeda nabiga wuxuu yidhi sal اllahu calيه wasalam ciladiiyuu sheegay oo wuxuu yidhi fainahaa weelasha lahum gaaladay u sugnaatay fi dunya adduunyada maxaa loola jeedaa loolama jeedo gaaladay xalaal u tahay inay isticmaalaan loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa gaaladu diin maleh ka celiya alla kacabsi iyo tadayun ka celiya maleh saasaa loola jeeda sidaas darteeda gaaladaa isticmaasha oo wax ku cunta waxna ku cabta weelasha dahabka ee loolama jeeda iyagay xalaal u tahay iyaga waa kufaar ilaahay nimcadiisa inay ku raaxaystaan si gooniyo in loogu xalaaleeya ma dhici karto ma dhici karto laakiin ayaga tadayun ka celiya male wey fa inahaa weelashu lahum gaaladay u sugnaatay fi dunya adduunyada walakum idinka muslimiinta ayay weelashaas idiin sugnaadeen fil aakhirati aakhiro oo aakhira weelasha ahlu jannaha waa dahab iyo fido weelasha ahlu jannaha waa dahab iyo fido muttafaqun calayh xadiidka lafdigaas bukhaari ayaa ku wariyey keliya waxaa ku sugan meesha oo hadda ay ka tahay walakum fi laakhira walanaa fi laakhira bukhaariga saasaa ku sugan walanaa fi laakhira aakhira annagaa leh oo nabigu sala allahu calayh wasalam uu waxa weeye sidaas ayuu yidhi oo khitaab kama dhigina mutakalim uu ka dhigay laakiin lakumta laftirkeedu waxay ku sugan tahay meel kaleo bukhaariga ka mid o kitaabu libaas oo kale ah xadiidka marka waxaan ka faa'iidaysanay inay xaaraam tahay in wax lagu cuno ama wax lagu cabo weelasha dahabka iyo weelasha fidada sidaas ayaan ka faa'iidaysanay ciladana oo loo xarimayna waxay tahay atashabuh bilkufaar ah ku jirta oo nabigu waa caddeeyey wuxuu yidhi gaalada isticmaasha saas darteeda shaekhulislaam ibnu taymiya raximahullah iqtidaa'u siraadi lmustaqiim wuxuu yidhi ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأوان الذهب والفضة تشبها بالكفار سيسترتد أهل العلم وحي كدقان قفك إنه دار حريرة رقوا إنه حرطان أما ولا الذهب يا ولا الفضة اسكو أكيسين قال اسكو أكيسي حكم كان أو أه ولا شيء وحلقوا عني وحنا اللي وعدين رقا قولكما رقا يضمر كلمة وكحارا لكن فيري xirashada dahabka laysku qurxiyo dumarka way u banaanta dumarkii way u banaantay inay dahabkii xirtaan oo isku qurxiyaan laakiin weel in laga dhigto rag iyo dumarba waa ka xaaraan xariirta dumarka way u banaanta inay xirtaan raggay xaaraan ka tahay laakiin weelasha rag iyo dumar labadaba waa ka xaaraan nin uma banaan xadiidku sariix wuxuu hadda ku yahay oo nas ku yahay in wax lagu cuno iyo waa in wax lagu cabo laakiin ka waran in lagu weesaysto in waxa weeyaan diibka iyo lagu shubto waxyaalahaas kale jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen in waxa weeyaan ay isku mid tahay oo dhammaan ay xaaraamtahay bal alimaamu nawowi raximahullah asaga ijmaacuba usoo naqliyo sidaasuu yeelayba asagu laakiin jumhuuray ka cabireen ahlucilmiga gobol ka mid ah sida abu cabaas alqurdubi maahan abu cabdilaahi alqurdubi abu cabdilaahi alqurdubi waa midka tafsiir kale shiiqiisa waxa la idhaha abu cabaas alqurdubi waa midka mufhimka iska leh oo saxiix muslimka axaadiistiisa xoogaa ishkaal kale sharxay kaas weeye waa shiiqa tafsiir kale shiiqiisi weeye wuxuu yidhi jumhuuru ahlicilmi ayaa waxa weeyaan sidaas maray salafan wa khalafan salafan wa khalafan sidaas ayay mareen way jiraan bacdu ahlilcilmi oo yidhi maya waxay gooni ku tahay cunidda iyo cabidda laakiin si kale waa loo isticmaali karaa waxa weeyaan qofku si kale inuu waxa weyaan diibka oo kale iyo ku shubto iyo indhakuushoo kale iyo weysaqaadka iyo qubayska iyo waxaa ka mid ah culummad muta'akhiriin oo saas ku tegey imaamu sancaani shawkani sheekh maxamed ibnu saalix cuthaymiin aa ka mid ah laakiin sida waxa weeyaan jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay ku tageen ayaa aad u wanaagsan ayadaana ixtiyaad badan oo qofka u roon inuu maro sababka loo diidana waa sababtaas nabigu sheegay sal اlahu alيه waslm oo waa tashabuh bilkufaara ku jira cilal kalena culummadu waa sheegaan waxay jiraan kibir waxa la yidhaahdo ay wasiilo u tahay kibir oo qof dahab badal iskaga cunaya oo xeero ka dhigtay nuuc takaburaha ku jira oo kibirkii wasiiladii lagu gaaraayo wey waxay kaloo yidhaahdeen cilada kaleo ku jirta waxa weeye kasran liquluubi اlfuqaraa fuqarada quluubtooda in la jabsho niya jabaan oo asna uu cashara yahay adna aad dahab ka dhigato saxan marka cilalkaasna way sheegeen ahlucilmigu midda haddee nabigu caddeeyeyna waa mansuuso way kuu cadda wa can ummi salamata radia allaahu canhaa qaalad ummu salama waxay tihi qaala rasuululaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alladii qofka yashrabu ku cabaya fii inaa'i alfidati fidada weelkeeda innamaa wax kale maahan yujarjiru wuxuu uga qurjuqurjucsiinaa fii batnihi calooshiisa naara jahannama jahannama naarteeda muttafaqun calayh lafdigan xaafidku halkan muxuu ugu soo arooriyey ilaa xadiidkii hore ayaa laga qaatay in weelasha dahabka iyo fidada wax ku cunidoodii wax ku cabidoodu xaaraam tahay jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafanna ay yidhaahdeen in isticmaalaad kale loo isticmaalo weel ahaanna waxa weeyaan waa la mid sababtoo ah waxaa la ogsoon yahay baahida ugu badanoo weel loo qabaa waa cunto iyo cabid tii ugu baahida badnayd haddii sharcigu diiday mid kale in la ogolaadaa suurtagal ma ahan tan kaleeto waxa weeyaan sababta loo soo qaatay cuntada iyo cabidda ilaa bacdu ahlicilmiga waxay yidhaahdeen haddii wax walbo isticmaala aan la ogolayn maxaa nabigu u sheegay cuntada iyo cabidda way ka jawaabeen ahlucilmigu waxay idhahdeen cuntada iyo cabidda waa sida haalibka oo weel loo isticmaalo haalibkaa sidaasa xuru shayguna hadduu sida haalibka ku soo baxo taksiis ma faa'iideeyo taksiis ma faa'iideeyo marka xadiidkan muxuu u keenay kii horaa laga qaata axkaamtaas waxay idhahdeen ahlucilmigu wuxuu u keenay waciid gooniha kan ku sugan waciid waciidkuna waa waxa qofka ka celiya waxa weeya inuu ku dhaco muxaramaadka marka goodi iyo hanjabaad gooniya ku sugan oo qofkii adduunka intuu joogo weel fidaa wax ku caba waxa weeyaan naar ayuu calooshiisa ku shubayaa marka berri qiyaame naar ayuu calooshiisa ku shubi doonaa sidaas weeye xadiidka waxaa wariyey umu lmu'miniin zawjatu nabiyi sala allahu calayh wasalam umu salama magaceeda waxaa la dhaha hinda bintu abi umaya xudayfat bnu lmuqiira alqurayshiya almakhzuumiya radia allaahu canhaa waxay caan ku tahay magaceeda ummu salama magaceedana waa hinda bintu abi umaya waxay islaamtay war waqtigii hore oo waxa weeye min almuhaajiriin alawaliinay ka mid tahay zawjkeedana waxaa la dhihi jiray abu salama nabiga sala allahu calayh wasalam eedadiis ayaa dhashay abu salama nabiga walaalkiisna waa yaho naasuu la nuugay abu salama aswat uxud ka gadaal ayuu dhintay markuu dhintay waxay tihi inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allaahuma ajurnii fii musiibati haadih allahuma akhluf lii khayran minha ilaahu dhibka igu dhacay iga ajar sii ilaahayo wax ka qayr badan iigu bedel ilaa nabigaa sidaas u sheegay sala allahu caleyh wasalam markuu u sheegay sidiiyay tiri ilaahi weynaana mid ka qayr badan ugu bedeloo nabigaa guursaday sala allahu caleyh wasalam nabi maxamed ayaa guursaday sala allahu caleyh wasalam nabi maxamedaa guursaday wuxuu guursaday nabiga sala allahu caleyh wasalam sanadii afraad ee hijriyada sanadii afraad ee hijriyada waxay ku dhimatay magaalada madiina markay hijriyadu ahayd inatayn wa sitiin lixdan iyo laba markay hijriyadu ahayd waana aakhiru zawjaati nabiyi sala allahu calay wasalam mowta zawjaadka nabiga tii ugu dambeyday oo dhimatay wey ayadaa ugu nolol dambeyday intii kale waa ka horreeyeen وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رsuuل اللhi رasuulki all wuxuu yidhi صلى الله عليه وسلم الذي qofka يشhرب cabaya في ناaء الفiطةi فiضada weelasheeda wax ku cabaya waxa weeyaan في ناaء الفiضة sidaas ayay أكثaر ruwaad u wariyeen xadiidka bukhaarي lafdigaa sidaasuu ugu wariyey mslimna wax yar uga duunaa waxa weya alladii yashrabu fii aaniyati lfida oo jamcu ka dhigay meesha uu lafdigu hadda nooga yahay mufrad lafdiga mufradka bukhaarigaa leh fii aaniya oo jamaca na muslim sidaasay u wariyeen laakiin waxa weeyaan muslim wuxuu wariyey min ariiqi cali ibnu mushir iyadoo ay ku jirto dahab cuntana ku jirto hadda lafdigan cabitaan unbaa ku jira fiiri alladii yashrabu fii inaai lfidati qofka wax ku cabaya waxa wax lagu cabayo laga digana waa fida bis lafdiga laakiin muslim wuxuu wariyey alladii yakulu wayashrabu midka wax ku cabaya ku cunaya alladii yakulu wayashrabu midka wax ku cunaya oo ku cabaya fii aaniyati اlfidati wadahab labadaba isku dar marka haddii aan xataa lafdigu sidaas u soo aroorin ahlucilmigu waxay yidhaahdaan haddii fidadiiba goodigaasu ka soo arooray dahabkuna waa min baabi lowla ilaa dahabka waxa weeyaan marka horeba wuu ka qaalisan wuu ka qaalisan yahay sidaas darteeda fidada oo kale fidada oo kale xagga isticmaalka wuu ka cidhiiri badan yahay oo fidadoo kale ninka waa u banaantahay faraati fida inuu qaato laakiin faraati dahab waa ka xaaraan faraati fida ninku waa xidhan kara laakiin faraati dahaba waa ka xaaraan saas darteeda way ka sii fog yahay dahab oo haddii xataa fidada kaliya la sheego intaasaa ku filan oo la fahmaa dahabkiina min baabi owlaa inuu yahay taasna waa midda la yidhaahdo baabuliktifaa laba shay in mid la sheego kii kalena si looga fahmo layska xadfo ka qowlihi tacaalaa saraabiila taqiikum alxara walbarda qamiisyaal idinka ilaalinaya kulaylka a ilaahay qabowgana waan dharku waa naga ilaaliyaa soo maa laakiin baabuliktifaa la ydhaha labada shay in mid la sheego kii kalena waa laga fahma xadiidka waxaa laga qaadaa baabka waxaa la yidhaahdo aljazaau min jinsi alcamal oo waa maxay wuxuu uhi nabigu sala allahu calayh wasalam qofka ku caba fidada inamaa yujarjiru wuxuu ku uga qurjuc qurjucsii doonaa jarjarada waxaa la yidhaahdaa sawtu sharaab sharaabka codkiisa markuu ku dhacayo caloosha kaasaa la yidhahdaa jarjara marka qofka ku caba weelka fidada ah wuxuu uga qurju qurjucsii doonaa fii batnihi calooshiisa naara jahanama naara bifatxi waxa weeyaan raa sidaasaa badan markaasna waa mafcuulu bih waxaa kaleeto oo soo aroortay inamaa yujarjiru fii batnihi naaru jahanama ayadana waa suganta marka naara haddii la yidhaahdo waxay noqonaydaa ficilka mucadaahu mafcuulu qaadana faacilkii waa qofka yujarjiru qofku wuxuu uga qurju qurjucsiinaa fii baطnihi calooshiisa naara jahanama haddii naaru la yidhahdana naaru yaa faacila oo ficilka laazimo faacil bisu qaada mafcuul ma qaadan karo oo macnuhu wuxuu noqonaa inamaa wax kale maahan yujarjiru waa uga waxaa ka qurjuclay doona fii baطnihi calooshiisa naaru jahanama muttafaqun calayh marka labadaba waa la dabdiyey laakiin fadxada ayaa sii wanaagsan wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuululaahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa dubiqa alihaabu maqaarka haddii la magdeeyo faqad dahura waa daahir noqday akhrajahu muslim ayaa soo saaray wa cinda alarbaca afarta agtooda waxaa ahaaday afarta sunankaa tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja iyo ibnu maa waxa weeyaan iyo iyo iyo abu daawuud afartaasu ula jeedaa afarta sunankaa ula jeedaa waxa weeyaan tirmidi iyo nasaa-i abu daawuud iyo ibnu maaja wa cinda alarbacati afarta agtooda waxaa ahaaday ayu maai haabin maqaar kasta oo dubiqa la magdeeyaa faqad dahura waa daahir noqday wa can salamata ibni اlmuxabiq waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi salama qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam dibaaqu juluudi اlmeytati baktida maqaarkeeda magdaynta la magdeeyaa duhuuruhaa dahiriddeeda weeye saxaaxa waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaan wa can maymuuna waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi mara rasuululaahi rasuulka ilaahi ayaa soo maray sala allahu calayhi wasalama bishaatin bishaatin ri ridaasoo yajuruunaha ay dadku jiidayaan oo iska fogaynayaan fa qaala rasuulku wuxuu yidhi low akhadtum haddaad qaada lahaydeen ihaabaha maqaarkeeda yacni lakaana axsan saasaa ficnaa lahayd wey fa qaaluu waxay yidhaahdeen innahaa ridu maytatun waa bakti faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yudahiruhaa waxaa dahiraya maqaarka almaau biyaha iyo walqaradu abqada akhrajahu abu daawuud ayaa wariyey wanasaa'iyu axaadiistan waxay ka hadlaydaa maqaarka neefka baktiyey sida loo dahiro xadiidka ugu horeeya waxaa wariyay cabdullaahi bni cabbaas tarjamadiisa waa soo marnay وعn cبdاللaahi بن cabاasi رaضي الله عanهma qاal qaala rasuul الlahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi slى الlaهu عalيه وasلم إidaa dubiqa الإhaabu maqaarka haddii la megdeeyo dabqiga waxaa la yidhaahdaa إiزaalaة الnatni والruduba qurunka iyo qoyaanka maqaarka in laga suuliyo qurunka iyo qoyaanka iyo hilibka in laga suuliyo maqaarka laga dhameeyo kaasaa la yihahdaa megdayn waxa weeyaan waxaa lagu shubayaa wax kulul oo sida carar oo kale iyo abqada oo geedka quracaah oo kale abqadiisa oo kale inta la tumo iyo wax kulula inta lagu shubo ayaa caronka iyo hilibka iyo dhacaankaoo dhan iyo urkaa laga dhammayna waxaa la rabaa hadhow haddii biyo la geliyo inuusan soo urayn xataa mara caadiah oo kale u noqona mara oo kale ayuu noqona marka wax allo wixii uun ka dhammay karaa carunka iyo hilibka iyo waxaas ka dhammeeyo ka suuliya kaas ayaa wax lagu magdeeya magdayntu waa intaasu marka waa isaalaة natni wاrudubati wey min aljildi waxa wey in laga suuliyo qoyaanka iyo qurunka maqaarka laga suuliyo taasaa la ihahda idaa dubiqa ihaabu ihaabna waa maqaarka maqaarka haddii la magdeeyo faqad dahura waa daahir noqday marka xadiiskaas sariix wuxuu ku yahay maqaarku daahir inuu noqona wuxuu kaloo sariix ku yahay oo laga fahmaa macnaha oo waxay tahay marka neefku baktiyo inuu najaas yahay sababtoo a maqaarkan dahirida hadda laga hadlay shayga goormaa la dahiraa hadduu marka hore najaaseebo soo ma laakiin shaygiiyo marka hore daahira lama dahiro waxay taasu ku tusaydaa ayu xayawaan baktiyaa waa najaas hadduu yahay midkii hilibkiisa la cuni jiray iyo hadduu yahay midkaan hilibkiisa la cunin intaba waa isku mid xoolaha geela ariga looda kuwa ugaarta waxyaalaha hilibkooda la cuno hadday baktiyaan oo gawrac sharciya iyadoon la gawricin ay baktiyaan khalaas waa najaas waa najaas maqaarka unbaana dahirmi kara hilibku ma dahirmi karo maqaarkaa dahirmi kara qaabka u dahirmi karaana waa in la magdeeyo inta lagu shubo wax ka gooya qurunka iyo hilibka iyo qoyaanka waxa way nadiif laga dhigo kaasaa dahiri kara taasuuna tusaya akhrajahu muslim ayaa xadiidkaas wariyey meesha uu ka yidhi marka xaafidka waa cinda alarbaca xoogaa wahmiyaha halkaas xaafidka uga jira oo lafdiga abu daawuud lafdiga muslimu la mid yahy kama duuna lafdiga abu daawuud lafdiga muslim ayuu la mid yahay ee saddexda kale oo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja saddexdaasaa lafdigan kale leh amaa lafdiga abu daawuud waa lafdiga muslim oo kale idaa dubiqa alihaam idaa dubiqa alihaabu faqad dahura isna waa saas waxaa soo haray saddexda kale saddexda kale waa sidaan ayumaa ihaabin maqaar kasta oo la magdeeyo dubiqa ayumaa ihaabin maqaar kasta oo dubiqa la magdeeyo faqad daahura waa daahir noqday wey jawaabkii maxduufa sidaasay ugu taallaa waxa wey sunanka ayumaa ihaabin dubiqa faqad dahura xadiidkaas oo sunanka imaamu tirmidi wuu saxiix yeelay wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiix sheekh naasirudiin albani uu saxiix yeelay xadiid saxiixa wey muxuu faa'iideynaa macnihii xadiidka hore faa'iideynaa ayuu faa'iideynaa oo xadiidka horeeto alihaabu asha ku jirtaa jinsiyaa alihaabu waxay faa'iideynaya ashaasu ayu maqaar la magdeeyo inuu daahir noqona oon maqaarkii la kala qaadayn tanuna waa la midoo ayudan ayaa waxay ka mid tahay min siyaqi alcumuum adawaadka faa'iideeya cumuumka ayay ka mid tahay oo macnaheedu waxay noqonaydaa sidaasoo kale maqaar kastoo la magdeeya ha kala qaadin maqaaradee waxa weya waa daahir noqona intaasuu faa'iideyna iyo macnihii ahaa neef kastoo baktiya inuu najaas yahay wa can salamata ibni lmuxabiq waxaa laga wariyey salamata ibn lmuxabiq alhudeli waa reer hudeyl cabdullahi mascuud ay isku jufa yihiin ama isku qabiil yihiin bikasri lbaa'i wa fatxihaa labadaba waa la akhriyay muxabiq iyo muxabaq can salamata ibn اlmuxabiq magaciisa salama waa la yidhi waxaa kaloo lagu sheegaa sakri in magaciisa la yidhaha rabiica waa lagu sheegaa kunyadiisa abusinaan aa la yidhaha wiil sinaan la yidhaahdo uu dhalay aa loogu kunyeeyaa waxaa wax ka wariya asaga oo axaadiista ka wariya wiilkiisa sinaan iyo jon ibnu qataada iyo xasanu lbasri labiiyo toban xadiiuu wariya asagana mubana وعn سلمة بن المحaبط رaضي الله عنه qaaل qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu yidhi dibaaqu juluudi الmaytati baktida maqaarkeeda megdaynta la megdeeyaa ظuhuuruhaa dahirideeda wey ظuhuurna waa soo sheegnay waxa weeyaan bmacnaa tadhiir wey dahiridda laftirkeeda wey oo waxaan idha hadii da'da la kordhigo dahuur la yidhaah waa shayga lagu dahaaro qaadana haddii la godana waa ficilka aad samaynaydoo dahiriddi adug aad wax dahirayda wey marka duhuuruhaa dahirideedi wey haddaad magdaydo waa dahirtay wey saxiixu ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay wa can maymuunata radia allaahu canha maymuuna bint alxaaris radia allahu canha tarjamadeedu waa noo soo hormartay qaalad waxay tidhi mara rasuululaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa soo maray bishaatin ri yajuruunaha dadku ay jiidayaan oo ay iska fogaynayaan ri weynay weliba ahayd sababtay xadiidka u sheegayna waxay ahayd gabar taabiciyada oo la yidhaha alcaaliya bintu subayc ayaa u timid markaasay tidhi ari baan lahayoo buurtan uxud ii joogay arigii markaa wuu baaba'ayo wuu dhimanayaa markaasay ku tidhi ma iska qaadatid maqaarka markaasay tihi oo miyuu xalaal ii yahay markaasay tidhi haahoo rasuulkaa sala allahu calayh wasalam soo maray niman quraysheed oo ri jiidaya dameer aad moodo weyn markaasay sidaan ugu sheegtay sidaana ugu sheegtay marka nabigaa soo maray sala allahu calayh wasalam ri ay jiidayaan fa qaala nabigu wuxuu ihi low akhadtum haddaad qaada lahaydeen ihaabaha maqaarkeeda lowdu waa tamani jawaabkiiya maxduufa low akhadtum haddaad qaada lahaydeen ihaabaha maqaarkeeda lakaana xasanan wey jawaabkii waa saas lakaana xasanan waa ficmaalaheed hadaad maqaarka iska qaada lahaydeen oodna iska dayicin fa qaaluu waxay yidhahdeen innahaa maytatun waa bakti rasuulka allow waa bakti waa bakti saas ayay yidhaahdeen fa qaala wuxuu yidhi nabigu yudahiruhaa waxaa dahiraya almaau biyo iyo walqaradu abqada qaradka waxa weeyaan waa midhaha quraca iyo ka baxa kuwa ka baxa quraca oo kale oo sida digirtaoo kale u baxoo qob dheer iskula jira kuwaasoo kale weeye kuwaasaa dahiraya iyo biyaha abu daawuud iyo nasaa-i ayaa wariyeen xaafid ibnu xajar kitaabkiisa talkhiisulxabiirka ah wuxuu yidhi wasaxaxahu ibnu sakan walxaakim ayaa saxiix yeelay xadiidkanna marka isna wuu sallimay oo ma taqiibin ma tacqiibin xadiidka oo salamata ibnu muxabiq waxaa ku jiray sabab asna hadalka uu u yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam oo nabiga sala allahu calay wasalam qaswatu tabuuq ayuu wuxuu yimid guri oo hortiisa ay ka lalaado sibraar weyn macnaha maqaar biyo ku jiraan markaasuu nabigu yidhi sal اlahu alay waslam war biyana siiya markaasay waxay yidhaahdeen inaha meyta maqaarkan biyuhu noogu jiraan waa bakti neef baktiyaa laga baxshay markaasaa nabigu yidhi sal اlahu alay wasalam dakaatu اladiimi dibaaqu war maqaarka gowrac waxaa u ah in la megdeeyo khalaasoo lama megdayn haddi iyadoo la megdaynna lagumaba shubi karo biyo la wuu halaabayaa khalaas marka nasiya biyaha wey xadiidka marka waxaa laga qaadan amase axaadiidtan oo dhan waxaa laga qaadanaa xukunka ah maqaarka haddii la magdeeyo in uu daahir noqonayo in uu daahir noqonayo maqaarka marka daahirka noqona markii la magdeeyo waa kee daahiriyadoo kale daawuud daahiri iyo iyo shawkani waxay yidhahdeen waa ayu maqaar xataa doofaar haddii laga soo baxsho daahir iska noqoy leedi shawkani saasuu leeyahy uu leeyahay haddii laga soo bixiyo dee shawkaniyaa yidhiyaan koriyadda anuu kuma dhin anaa idhi hadda waxa weeyaan waa inaad kala taqaan naqliga iyo qowlka qofku leeyahay a soo ma jeedid naqliga iyo qowlka kale waa inaad kala taqaan qofku hadduu naaqiliyo oo ku yidhahda hebelaa saas yidhi hadhow laguma dhajiyo soo ma jeedid a ammaanada waa inaad taqaan oo khiyaanada la iska ilaaliyo marka shawkani sidaasuu yidhi iyo daawuudu daahiri laakiin jumhuuru ahlilcilmi oo saddexda madhabood ah oo ah waxa weeyaan madhabka maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanafiyada waxay yidhahdeen waxa daahir noqona waxa weeye xayawaanka markuu noolaa daahirka ahaa maxaa yaele midkan kale ma og tahay daahir wuxuusan u noqonayn midkan kale sidiisaba ma ahan mutanajis ee waa najas isaga cayntiisaaba najaasa shaygana haddii cayntiisu najaaso tahay ma daahir noqdo ee waxaa la daahiri karaa oo la dahiri karaa shay asal daahir ahaa oo najaasoobay shay asal daahir ahaa oo najaasoobay mutanajisa laydha kaasaa la dahiri karaa laakiin hadduuba najas yaho cayntiisu najaaso tahay lama dahira yidhahda saas darteed waxay yidhahdeen ay iyo doofaar markay nool yihiin ay najaaso yihin saas darteeda iyaga ma daahir noqonayaan maqaarkooda waxa daahir noqonaa waa wixii markay noolaayeen daahirka ahaa ee dhimashada sababteed la najaasoobay saddexdaas madhab sidaasay mareen sow laba madhab hadda maanaan sheegin waxa weeyaan maalikiyada xanafiyada shaaficiyadana saasaan u sheegnay daawuud daahiri iyo ninka leera shawkanina waa sheegnay imaam axmed isaga wuxuu leeya wax maqaara oo daahir noqdaa ma jiro marba haddii maqaarku wax baktiyey laga bixiyey weligiis ma daahir noqdo laakiin haddii la magdeeyo waa la isticmaali karaa waxyaalaha qalalanaad ku shubani raashinko kale ad iskala shubani bariiska iyo gallayda laakiin biyo iyo haddee daahir ma noqonayo kuma shuba karti kuma shuba karti laakiin sida haddee daahirkaan soo marnay axaadiista waxaa daahir ku ahaa oo sariix ku ahaa inuu daahir noqono maqaarka kulligood saasay ku caddeen weliba sababka sababtaan u sheegnay xadiidka sababkiisa waxay ahayd oo xadiidkii salamata ibn lmuxabid sababta aan sababkiisa u sheegnay waxayd masaladaas in la fahmo oo maxay ahayd maqaar biyo ku jira uu nabigu yidhi hallayga waraabiyo soo ma jeedi marka hadduusan daahir ahayn biyo ma lagu shuba lah may marka taasuna sariixay ku tahay inuu daahir noqonaa marka macnaheeda waxa weyn haddii la magdeeyo daahiru noqonaa biyaa lagu shuba karaa wax qalalana lagu shuba karaa wax walbaa lagu shuba karaa sidaas weeye daahir ayuu noqonaa marka madhabka imaam axmedna waa laga raajaxsan yahay madhabka shawkani iyo daaudu daahirina waa laga raajaxsan yahay waxa raajaxa waa madhabkaas jumhuurta oo daahirka axaadiista waxa weeyaan u dhow iyo sida axwadka labadaba imaam axmed isagu muxuu daliishaday aw axaadiistan oo dhan halkuu ka aado isagoo la og yahay afarta imaam ragga ugu oqoonta badan xadiidka inuu yahay kuwa ugu oqoonta badan uu ka mid yahay iyagoo kulligoodba axaadiista oqoon badan u lahaa sababtu maxay tahay uu uga tegay u qaado waayey waxay tahay xadiid kalaa soo arooray xadiidkaas wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu cukayn saxaabi la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi ataanaa kitaabu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku warqad uu soo dirayaa noo timid oo uu leeyahay alaa tantaficuu min almaytati biihaabin walaa casr maqaar iyo xidid midna ha ka isticmaalinino ha ku nacfinina baktiga xadiidkaasaana soo gaaray xadiidkaas ayuu qaatay imaamu axmed oo uu leeyahay aakhirkii dambe nabigu waa diiday saas darteed laguma isticmaali karo xadiidkaas waxay uga jawaabeen jamaahiiru ahlicilmi idiraab xagga sanadka ah iyo xagga matniga ah sanadkana idiraaba uga jira matnigana idiraaba uga jira sanadka waxay idhaahdeen cabdullaahi ibnu cukaym waxaa ka wariyey ibnu abi leyla mar waxa weeyaan wuxuu uga wariyey canhu asaga inuu yidhaahdo marna can ashyaakhin min juhayna ayuu yidhi idiraabkaas waa lagu cileeyey xagga matnigan idiraab kalaa uga jira oo waxaa loo wariyey qabla mowtii bialaaati ayaam nabiga dhimashadiisii sal allahu alay waslam saddex maalmood ka hor waxaa loo wariyey bishahrin bil ka hor waxaa loo wariyey bishahrayni waxaa loo wariyey biarbaciina yowma marka idiraabkaasaa ku jira oo xadiidkaas waxay yidhahdeen idiraabka dartiis aan loo qaadayn waxaa kaloo jira kitaabkii rasuulka noo yimid ayaa lafdiga ku jirta cabdullahi bni cukaym bukhaari wuxuu yidhi waqtigii nabiga cabdullahi bni cukaym waa soo gaaray walaa yucrafu lahu samaacun saxiix laakiin nabiga inuu wax ka maqlay ma u sugna marka intaasoo dham waxay tusaydaa inaan xadiidkaas la qaadan karin xadiidka intaas lagu soo arooriyey oo cilal ahna ma muqaabalay karo axaadiisii saxiixa aheed ee badneed marka qowlka raajixa waa qowlkaas jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay mareen ay mareen kaasaa saxiix wa can abi haclabata alkhushaniy radia allaahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow innaa annagu biardi qowmin qoom dhulkiis ayaan joognaa qoomkaasoo ahli kitaabin ahlu kitaab ah afa na'kulu wax ma ku cunaynaa fii aaniyatihim weelashooda qaala nabigu wuxuu yidhi laa taakulu ha ku cuninina fiihaa weelasha ahlu kitaabka ilaa anlaa tajiduu inaadnaan helin maahane hayrahaa weelashaas waxaan ahayn haddaad weydaan faqsiluuhaa mayra iska dhaqa wa kuluu fiiha markaas ku cuna muttafaqun calayh xadiidka saxaabiga wariyey abi haclaba alkhushani kunyadiisuu caan ku yahay abu haclaba alkhushani aa la yidhaha khushankana waa nisbatun ilaa khushayn ibnu namir oo qabiilada reer qudaaco ka mid ah magaciisa aadaa la yskugu khilaafay sida loo badan yahay waxa weeyaan waa in la yidhaha jurthuum nabiga sala allahu calayh wasalam baycatu ridwaan saxaabadii la gashayuu ka mid ahaa khaybar nabigu nasiib ayuu siiyey oo hantidii laga helay waxbuu ka siiyey kadibna qoomkiisii u diray inuu diinta gaarsiiyo waana islaameen reer miyi ayuu ahaa noloshiisuna wax badan waxay ku tiirsaneed xagga ugaarsiga marka su-aalo badanuu nabiga weydii jiray sala allahu calay wasalam tanaana ka mid aheed tanaa ka mid aheed shaamuu degay wuxuuna ku dhintay hijriyadu markay ahayd sanata khamsin wa sabciin sanata khamsin wa sabciin wa huwa saajid isagoo sujuudsanaana naftu ka dhacday abi haclaba alkhushani wayna badan yihiin saxaabada iyo taaqiyaalka iyagoo sujuudsan naftu ka dhacday xadiidka marka wuxuu yidhi abi haclaba alkhushani radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow innaa annaga biardi qowmin qoom dhulkiisan ku sugannahay dadaan deris la nahay qoomkaasu ahli kitaabin ahlu kitaab ahlu kitaab waa yahuudda iyo nasaarada yahuudda iyo nasaarada waxa weeyaan qabiiladiisa ayaa waxa weeyaan reer shaam ah shaamna waxa weeyaan yahuudda iyo nasaarada ku badnaa oo ahlu kitaab ayaa deganaa ahlu kitaab weliba nasaarada aad ugu badneed inkastoo yahuudda gobol ka miduna ay u qaxeen madiine markii laga qaxiyey markii madiine laga qaxiyey marka su-aasha waxaa ku jirtay maxaa keenay weelashooda inuu weydiiyo waxay aad u caddaynaysaa xadiidka lafdiga uu wariyey abu daawuud oo uu ku wariyey saddex kun sideed boqol soddon iyo sagaal saddex kun sideed boqol soddon iyo sagaal raqamka ah abu daawuud lafdiga uu wariye aad u caddaynaya su-aasha sababta keentay oo lafdigaas waxaa ku jirta markuu weydiinayo wuxuu yidhi wuxuu yidhi wahum yadbakhuuna fii quduurihim alkhinziira wa yashrabuuna fii aaniyatihim alkhamr saasaa ku jirta lafdigaas lafdigaasaana muhiim ah waxaa ku jirta wahum yadbakhuuna waxay ku karsadaan fii quduurihim dharyahooda ama digsiyaalkooda alkhinziira doofaarka wayashrabuuna waxayna ku cabaan fii aaniyatin weelashooda alkhamra qamrada saasaa ku jirta ee ka waran rasuulka allah wax ma ku cabi karna wax ma ku cuni karnaa weelashaas doofaarka lagu kariyey qamradana lagu cabay meeshaas marka nabiga sal allahu calay waslm jawaabtiisii markaasay masaladu kuu caddaanay oo aad fahmi kartaa nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sidaan markii su-aashaas la weydiiyey oo yidhaahdeen innaa biardi qowmin ahli kitaabin anfa na'kulu wax ma ku cunaynaa fii aaniyatihim qaala nabig wuxuu uhi laa ta'kulu fiiha ha ku cuninina ilaa an laa tajiduu inaadnaan helayn maahane laba shardiyuu nabigu u sameeyey laba shardi ayaa wax lagula cuni karaa labadii shardi waa maxay koow horta weel kale in la waayo haddaad heli karto xataa mayro maysid weel aad og tahay oo doofaar lagu cunay qamre lagu cabay waa iska soo mayraa maya weel kale haddaad heli karto afkaaga hala aad waa o maxayna in wax ku harhareenaaba dhici karto haba hala aadin gacantaada iyo afkaagaba shardiga koowaad waa inaad weydo weel kale shardiga labaad faqsiluuhaa mayra wa kulu fiiha markaas ku cuna kuludu dambe waa ibaaxo amar waajib maaha ilaa bacda nahyuu yimid mutafaqun calayh labadaa shardi marka wey xadiidka marka maxaan ka faa'iidnay haddii lagu daro waxa weeyaan lafdiga abu daawuud koow waxaan ka faa'iidnay doofaarka iyo qamrada labaduba inay najaas yihiin maxaan ka faa'iidnay doofaarka iyo khamrada labaduba inay najaas yihiin sababtoo ah fiiri saxaabigu waa isku cadfay wuxuu yidhi doofaar iyo qamro nabigu sal allahu calay wasalam uma kala qaadin wuxuu yidhi iska mayra haddaad weel kala weydaan haddaan warkaas isku cadafkaa sax ahayn nabigu ma sugan wuxuu dhila kala qaadoo qamradu najaas maahane doofaarka najaasuu dhihilaha soo ma laakiin wuu isku cadfay nabiguna waaqif ama wuxuu dhihi lahaa midka doofaarka lagu cunay iska mayre kan qamrada ha mayre saasuu dhihi laha wuu isdaba dhigay saxaabigu nabiguna xugun waaxiduu siiyey haddaba sariix waxay ku tahay doofaar iyo qamro waa najaas maxaa qamre la yidhahdaa sharaab kasta oo wax daroogeeyaa la yidhahdaa ama ha laga sameeyo timir ama ha laga sameeyo malab ama ha laga sameeyo cinab ama ha laga sameeyo galley ama caanogeel ka samee waxaad rabta ka samee ayu sharaab qofku markuu cabo ku marqaamo oo ku daroobo oo sharaabna oo cabitaan ah kaasaa la yidhahdaa noo imaan doona insha allah marka taasaan ka faa'iiday marka waxaan faa'iidnay koow weelasha gaalada oo la og yahay najaas in lagu isticmaalay inay xaaraan tahay in la isticmaalo iyadoon la mayrin had laba shardiyaana lagu isticmaali karaa waa in weel kale la weeyo iyo in la mayro waxaan kaloo ka faa'iidnay lafdiga abu daawuud in qamradu najaas tahay doofaarkuna najaas yahay waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen in qamradu najaas tahay waa arki doonnaa waana sheegi doonnaa bacdu ahlicilmi oo ayagu waxa weeye masaladaas khilaafay oo doofaarka maahan qamrada khilaafay waan sheegi doonnaa insha allah وعن عمrان بن حuسaين رضي الله عنه أن النبي نaبga sلى الله عليه وسلم iyo وأصحاaب أصxaabtiisa تwaضأوا waa weyse qaateen min مaزاadaةi امرأaة haweeney sibraarkeeday ka weyse qaateen haweentaasoo مuشhrikatin gaalad ah متaفق عalayhi bukhaariي msلم isku waafaqay في xadiiثi طawiil xadiiث dheer xadiidka صxaabiga wariyey waa cمraan بن حusayn بن cubayd الkhuزاacي wuxuu islaamay sanadkii khaybara khaybar sanadii khaybara ayuu islaamay khaybar waa sanadii toddobaad bishii koobaade muxaram khaybar waxa weeyaan sanadii la furtay oo yahuuddii waxa weeyaan banu qurayda ee dagaalkoodii lasoo afjaray waa sanadii toddobaad bisha koobaad oo muxaram bisha koobaad oo muxaram marka sanadaas ayuu islaamay waana saxaabigii siday raayada reer khusaaca caamulfatxi nabiga sal allahu calay wasalam ai fatxulmaka markay maka la gelayey qabiil qabiil ah ciidanku u kala socday qabiil walbaaba calankoodii raayadooday siteen oo ninaa siday marka qabiiladiisa reer khusaaca calankooda isagaa siday ibn cabdibari wuxuu yidhi kaana min fudalaai saxaaba wa fuqahaaihim min fudalaai saxaaba iyo fuqahadii saxaabadu ka mid ahaa cumar ibn اlkhadaab ayaa u diray basra si uu dadka fiqiga u baro liyufaqiha ahlaha fiqiga si uu dadka u baro fiqigaas waa fiqu kitaab wasunna fiqi kaloo qoran maba lahayn saxaabadu soo maha markaa si uu u baro fiqiga ummadda ayuu u diray basruuna ku dhintay hijriyadu markay ahayd itnatain wa khamsiin itnatain wa khamsiin konton iyo labo xadiidka lafdigan uu soo arooriyey xaafid ibnu xajar oo uu yidhi muttafaqun calayh lafdiga uu saas u soo arooriyey nabiga iyo saxaabadaa weese qaatay lafdigaasi kuma dhex jiro laakiin macnaha iyo ujeeddada uu ka leeyahay xadiidka waa laga faa'iida xadiidku waa xadiid dheer waxaa markaa ku jiray nabiga iyo saxaabada iyagoo meel maalin barqadii deggan oo musaafir ah ayaa aad loo oomay markaasaa nabigu diray laba saxaabi oo caliy bnu abi aalib uu ka mid ahaa way socdeen waxay markii dambe heleen islaam kaafirada oo wadata gaadiidkeedii oo laba sibraar oo biya dhexda uga fadhida markaasay ku yidhahdeen caalkii nooga warran intoo kaluu jiraa markaasay tihi saacaddaanan socdaa shalan ka soo teg ceelkaas waa fogya marka naf ma gaadhsid waxay haday arrintu sidaas tahay na dhaqaaji markaasaa tihi oo halkay inin dhigaa markaasay yidhahdeen ilaa rasuulilahi sala allahu alay slam rasuulka xaggiisanaadayna markaasay tihi ma midkan saabi aad dadku ku sheegayeena markaasay yidhaahdeen waa midkaad ula jeedo warka saabi nabiga maaha laakiin haddana waa in lasfahmaa hadaad adna ku celidootan maya waa rasuulku waay ku le rasul anba fahmay masaabi ay leeda muranna wax tari ma waa midkaad u jeedda yidhahda umana iqraarino magacii uma aysan sugin illa magacaas waa sax maaha marka waxay yidhaahdeen waa kaad u jeedda yidhahdeen nawadi waay huwa ladii tacniihi saasay ku yidhahdeen bis way tagtay rasuulkaa loo tegay dejiyuu yidhi waa la dejiyey nabigu sibraarkiiu afka ka furay saxaabada iskugu yeeray wuxuu yidhi cabe hana dhaansadana markaasaa qof walbaa cabe qof walbaana weelku hayse ku shubta laakiin ilaahay weynaa subxaana wa tacaala fadligiis weelka marka biyaha laga shubo waa sii buuxsanaa sifraad markii horey wadatay waa ka sii weyn soo ma jeedin marka nin oo markaa saxaabada ka mid ahaayo subaxdii markii salaadda la tukaaya isagoo meel fadhiya nabigu arkay oo ku yidhi war maxaa kugu dhacay oo yidhi asaabatnii janaaba walaa maa waxaa igu dhacay janaabo biyana ma helin oo nabigu ku yidhi calayka bisaciid fa inahu yakfiik carada aad caradaa kugu filan boorayso macna ninkiiu nabigu u yeehay war kaale markaasuu nabigu sala allahu alay wasalam weel biyaahu siiyey kaasuu rartu ku soo daabi oo ku soo qubaysta taas maxay ku tusaydaa janaaba hadday kugu dhacdo ood ka booraysato mar alla marka ugu horreydood biyo hesho maxaa lagaa rabaa inaad qubaysato maaha waa booraysa nabigu biyuu siiyey sala allahu calayh wasalam haddana maxalu shaahidkii xaafidku xadiiska usoo arooriyana waa helna oo waa maxay in laga dahaaro qaadan karo weelkan kaafiradda soo maaha dee waa kaas nabigu siiyey oo yidhi kusoo qubayso isagaaba u diray biyihii ay dhaansadeen saxaabada inay ku weesaysteenna waa suurtagal ila biyo kale lama hayni marka ujeeddada uu xaafidku u soo arooriyey marka way ku jirtaa adugu markii weelashii laga dhaansadoo la cabay ayuu nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xoogaa iskugu soo dardara marka xoogaa raashina la iskugu dardaray khalaas markaasaa la siiyey iyadoo labadeedii sibraarna u buuxdo xoogaa daqiiqa iyo xoogaa timira iyo xoogaa alaab badana la iskugu dar ayadii alaabteedaas iska qaadatay sidii horena waaba ka buux badnaay marka ilaahay baa waraabiyey maahane kama cabin weelkoodii maxalushaahidka marka loo soo arooriy halkan waa maxay weelasha gaalada fiiri haddan meeshaan xadiiska maxaa ku jira sibraar waa maqaar maqaar weeye maqaarka marka la megdeeye kadibaa wax lagu shuba naa kaafiradaha wadata hadday qashay iyo hadduu baktiyo waa isku mid maxaa yeele gaaladu waxay qasho iyo waa isku mid waxa baktiye waa wada bakti soo maaha markii la megdeeyey inuu daahir noqday oo xataa biyo lagu shuba karay koow ku tuse waa mid labo waxay kaloo ku tusaydaa weelasha gaalada haddaan lagu ogeyn inay najaas ku isticmaaleen sidii xadiidkii aan hadda ka soo baxnay abusaclaba sidaasoo kale haddaan loo ogeyn in waxa weeyaan la isticmaalayo oo asalku sidaan soo sheegnay ay tahay addahaaratu walxilm weelasha kufaarta haddaan lagu ogeyn waxa weeyaan najaaso oo ayagoo najaas ku isticmaala aadan ku hubin asalku waa dahaara waa iska isticmaaleen hayla waa kuwaasaa saxaabadii iyo nabigii biyihii isticmaaloo la cabay oo la dhaansaday laguna dahaaro qaatay marka asalka weelasha kufaartu waa nuucaas haddaadan ku ogeyn najaas waa la isticmaala haddaad ku og tahayna waa soo marnay xadiiska hora ka hadlay marka xadiidka axkaamtaasaan ka qaadannay maqaarku inuu daahir noqonaa oo biyo xataa lagu shuba karo iyo weelasha gaalada xugunkooda taas ayaan ka qaadannay oon ka faa'iidnay an anas ibni maaliki radia allaahu canh anna qadaxa nabiy nabiga galaaskiisii sala اllahu calayhi wasalam inkasara waa jabay faاtakhada wuxuu yeelay makaana shacbi jeexitaanka meeshiisii silsilatan silsilaad oo min fidatin fida ah akhraja albukhaari ayaa xadiiska soo saaray xadiidka anas ibni maalig ayaa wariyey tarjamadiisa horaan usoo qaadanay tarjamadiisa horaan usoo qaadannay can anas ibni maalikin radia allaahu canhu anna qadaxa nabiya qadax qadaxa waxaa la yidhahdaa inaaun yushrabu bihi lmaa weelka biyaha lagu cabaa la yhahda waa galaas marka weelka biyaha lagu cabo kaasaa la yidhahdaa aqdaaxna waa lagu jamciyaa anna qadaxa nabiya nabiga galaaskiisii inkasara waa jabay sala allahu calayhi wasalam fatakada nabigu wuxuu yeelay makaana shacbi shacbiga waa meeshii jeexneed shacbiga waa meeshii jeexneed ay makaana sadci wa shaqi wey meeshii jeexneed nabigu wuxuu yeelay silsilatan silsila silsiladda waxaa loola jeedaa qicatan silsilad cad ayuu yeelay oo min fidatin fidaa akhraja albukhaari ayaa wariyey xadiidka marka koo waxaan ka qaadanoon ka faa'iidnay weelasha jaba inaan la tuurin ee la islaaxiyo oo la hagaagsado oo la kabto maaha waa ka maarma anugu waa mid kalean soo galao cusub maaha nimcada ilaahay in lagu cayaaro maaha ilaahay baa ku siiyey waa inaad weelasha kabkabato inta la islaaxi karo waxaan kaloo ka faa'iidnay fidada waa nagii soo ogaana inay xaaraam tahay in weel ayada laga dhigto wax lagu cuno ama wax lagu cabo laakiin weel jabay haddii meel looga dhejiyo way bannaanta waxay dhahdaan laba shardi marka la helo wey horta baahiya keentay maahan qurux iyo meesha ku qurxi maydid ee meesha waa jabanta baahiya keentay loolama jeedo wax kalaa la waay ee waa loo baahan yahay w meesha in lagu kabo shardiga labaadna wax weyn maaha oo adee weelkii barkiis haday noqoto waa ebeg ee meel yaroo jeexan unbaa lagu kabi ilaa hadda galaas meel ka jeexantay wey meel ka jeexantay marka ma weyne marka waxay kutusaydaa fidada asal weel ahaan ayada gooni waa xaaraan in wax looga weel looga dhigto laakiin weel jabay meel waa looga dheji karaa taasna waa xukunka kale oo aan xadiidka ka faa'iidaysanay xukunkan wuxuu khaas ku yahay fidada dahabka ma bannaana in waxa weeye weel jabay lagu dhejiyo hayla dahabku waa ka qaalisan yihi nabigana sala allahu calayhi wasalam ma ku kabin marka khalaas waxaa lagu gaabsanaa inta daliilku tusay inta daliilku tusay ayaa lagu gaabsanaa baabu isaalati najaasati wa bayaanihaa baabu isaalati najaasati najaasada suulinteeda ayuu baab u yahay iyo wa bayaanihaa najaasada laftirkeeda in la caddeeyo najaase maxaa la yidhaahdaa in la caddeeyo najaasada hadda qaybaan soo ogaanay baabkan laba shaya marka loo gunta kow najaasada in layska suuliyo inay waajib tahay iyo qaabka loo suuliyo waa mid iyo waxyaala najaasada ka mida in la sheego hadda waxyaala najaasada ka mida waan soo qaadannay oo banu aadamka kaadidiisi saxaradiisa ka mid eed oo kaadida waxaan kusoo qaadanay ninkii ku kaashay masjidka ayaan kusoo qaadanay dee saxaraduna waa kasii daranta waxyaalahan kaloo soo qaadan waxaa ka mid a wax alla waxa baktiga ah inay najaasayn axaadiistii maqaarka mardayntiisaa ka mid ah waxyaalaha kale oon soo qaadan waxaa ka mid ah khinziirka waxyaalaha kaleeto oon soo qaadanay waxaa ka mid ah khamrada khamrada waxaasoo dhan waa najaas marka waxyaalo kale oo najaasana wuu sheegi doonaa haddana qaabka loo suuliyana waxbuu nooga sheegi doonaa can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi su-ila rasuulullaah rasuulka allaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam can ilkhamri qamro khamradaasoo tutakhadu laga dhiganayo khallan khal qaala nabigu wuxuu yidhi laa may akhrajahu muslima xadiiska soo saaray xaafidku ujeeddada uu halkan ugu keenay khamro ilaa cabitaan lama joogo iyo cunto kitaabu dacaam aakhir meel danbuu ku imaana kitaabu ladcima muxuu halkan ugu keenay najaas waxa la yhaha ku bara kow qamru ka bilaab najaas waxa la yhaha ku bara laakiin annaga qamrada xadiiska horaan kusoo sheegnay soo ma laakiin isagu xadiiskaanu usoo qaatay ilaa lafdiga laga qaatay xadiiskaas looguma olin kitaabka oo lafdigii wuxuu ahaa waxa weyn abu dawuud soo ma marka maadaama lafdigaas uusan sheegin halkaanu xadiiskan kugu keen si aad uga qaadato qamru inay najaas tahay waana sida uu sameeyey ibnu daqiiq ulciid kitaabka ilmaamka oo ibnu cabdulhaadi uu sameeyey kitaabka muxararka sidaasay samay jireen ahluxadiidka qaar badan oo ka mid ah qamrada inay najaas tahay inay halkan ku sheegaan xadiidka anas ibnu maalik ayaa wariyey tarjamadiisa waan soo qaadan abu daawuudka waxaa ku sugnaa waxaa weydiiyey abaadalxa abadalxa ayaa weydiiyey nabiga sal اllahu calيه wasalam oo wuxuu weydiiyey can aytaamin warifuu khamran agoon ka dhaxlay aabbahood qamro qamray ka dhaxleen waana markii qamrada la xaaraamtinimeeyey sida muuqata markaasaa nabigu yidhi daadi ahriqhaa daadi uu yidhi markaasuu yidhi afalaa ajcaluhaa khalan khal ma uga dhigaa khalka waa sharaab dhanaan ah oo aan isagu waxba daroogayn waa biyo yar oo iska cad ama se xoogaa cagaar yar ku jiro oo waxa weeyaan raashinka lagu darsado cuntada ma garata liinta liin dhanaantaas oo kaleeto wey laakiin waa biyo la sameeyey oo la diyaariyey oo dhanaan cabis marka ma ka dhigaa hu yihi al see looga dhigaa khal waa la farsamayna macnaha waan farsamayna wy oo maalan waxaa lagu daraa waxyaalo kale qamradiya waxaa lagu ridaa maalan wax oo karka kee baabiya basalaa lagu ridaa basalaa lagu ridaa ama waxaa lagu ridaa muufe ama waxaa lagu ridaa wax kale dhagaxa lagu rida waxyaalahaas kale lagu ridaya marka karki iyo umrintiiy joojiye markaas waxay noqon biyo dhanaan biyo dhanaanna khalaa leedahay marka khal ma ka dhiga wi rasuulka allo nabigu wuxuu uhi may ha ka dhigin waana hanti agoomeeda ogow marka meeshaas waxaa kuu caddaatay inay qamrada xaaraanta in khal laga dhigto laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay hahdaan ayadu hadday khal iska noqoto waa daahir adoon waxba ku ridin meesha iska tiilay karkiiyay joojiday biyo yaroo dhanaana iska noqon khalaas raashinka iska kor darsan halkan sidiisa looma cabo biy raashinka lagu kor daraa laakiin adugu haddaad khal ka dhigto waa eber oo qaarkood waxayba yidhaahdeen maalan haddaad wax ku riddo maalan waxaad ku ridday dhagax oo kale ama basalaad ku riddo kow waa weel najaasa basashii lagu riday maxay noqotay najaaso ma noqon iyadiya najaaso soo maaha markay karkii joojiday oo ayadii daahir noqotay basashiiyo mutanajisaa ku jirta ayadiyaa najaasayna haddana xoogaa dhanaa najaasa meel ku jiray noqon marka haddaad tiraahdo anaa dahiraya ma dahiri kartid sababta marka iyadu ay tira daahira noqaa mutanajis kiya ku dhex jira oo najaasayna laakiin shaaficiyadu waxay ayagu ogolaadaan waxay yidhahdaan xoogaa haddaadan wax kale ku samayn meel qoraxay tilay hoosaa dhigtay intaas wax dhibi mayda yidhahdan lakiin culamo kalea diidaydaa jir calaa kulli xaal sida fiican waxay tahay sida nebigu yidhi waxba khalha ka dhigin adugu sidaas in la maro laakiin shaaficiyad waxay hahdaan haddii adugu aadan ka dhigin iyadu iska noqotay dhib ma laha yidh hadaad meel qoraxa iyadoo tilay hoos dhigto ama hoosay tilay markaasay karaydaa qoraxda dhigto ama daboolkaad ka qaado bal si xoogaa korka ay u joojido xoogaa markaasoo kale waxay hahdaan dhib male dhib male marka nabigu waa diiday sala allahu calayh wasalam xadiidka marka sida uu usoo qaatay xaafidku waa in qamradu nijaas tahay qamrada ina nijaas tahay xadiiskeedu waa soo sheegnay jumhuuru ahlilcilmi ee maalikiyada ah xanafiyada shaaficiyada xanaabilada daahiriyada dhammaan sidaasay mareen waa afartii madhabood waxaan tiri afartuba saas inay nijaas tahay mareen afarta madhabba shaykhulislaam ibnu taymiya sidaasuu doortay sheekh maxamed ulamiinu shinqiidi sidaasuu doortay sheekh cabdilcasiis ibnu baas sidaasuu maray culimo kalaa khilaafeen oo uu ka mid yahay imaam maalik shiikiisii rabiicata bn cabdiraxmaan leyt ibnu sacad muzani ardaygii shaafici waana qowlka uu doortay sancaani iyo alqaadi shawkani qowlkaasay doorteen laakiin qowlka jamaahiiru ahli cilmi salafan wa khalafan ay mareen ayaa sawaaba hadda xadiis saxiixana soo sheegay xadiiska abu daawud waa ku cadi marka qamru waa najaas qur-aankana way u daliishadeen culummadu maxamed ulamiinu shinqiidi weliba xoogaa baxi aad u fiican uu ka sameeyey tafsiirka qowluhu tacaala markuu sharxayo yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuh war ka fogaada waa najaase fajtanibuuh rijsun waa najaas ragga kaloo ka doodaya rijsun waa kana allah najaas yiriya maxaad ka jawaabaydaana li rijsun allahba leh waxay yidhaahdeen qamaarka ma najaasa maya waa najaas macnawiya sanamka korkiisu ma najaasa maya waa najaas macnawiya leebka lagu faaliyo ma najaasa maya waa najaas macnawiya tana raacsiyan waa najaas macnawiya maxamed alamiin shinqiidi wuxuu yidhi maya asal riibsi waa najaaso maahan saddexdan korkooda inuusan najaas ahayn ijmaaca saaray waxaa ii soo haray qamradii xaad ku saarteen ijmaaca kuwa saaray sidaas uga jawaab laakiin xadiidkii ayaa noogu cad oo na tusaya xadiidkaasaa marka laga qaadanaya marka waa najaas qamro waana sida afarta madhabood iyo qayrkoodba ay mareen xadiidkaasayna aad ugu cadda wa canhu wa canhu can anas ibni maalikin radia allaahu canh qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi lamaa kaana markuu sugnaaday yowmu khaybara khaybar maalintiisii amara rasuululahi rasuulka allah amray sala اllahu calayh wasalam abaa dalxa fanaadaa waa dhawaaqay wuxuuna ku dhawaaqay ina allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa yanhayaanikum waxay idinka reebayaan can luxuumi alxumuri alahliya dameeraha dadka la jooga hilbahooda fa inahaa dameerahaas hilibkoodu rijsun waa najaas muttafaqun calayh xadiidkan anas ibnu maalik ayaa wariyey radia allahu tacaala canhu wa canhu can anas ibni maalikin qaala anas wuxuu yidhi lamaa kaana markuu sugnaaday yowmu khaybara kaanad waa taama ficil caadiya faacila iska qaadanaya kaana taamaha la yidhahda lamaa kaana ay lamaa habata markuu sugnaaday wey yowmu khaybara yowmu khaybara maalintii khaybar waa nagii soo sheegnay waa bisha muxaram sanada toddobaad wey khaybarna waa magaalo waxa weeyaan magaalada madiine u jirta boqol iyo lixdan kilomitr boqol iyo lixdan kilomitr ay madiinatu rasuulla u jirta xadiikaan xadiidkan anas muttafaqu caleyh maanaan dhihin miya muttafaqun caleyh waa xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen bukhaari baa soo saaray waxa weyn kitaabu sayd wadabaaix baabu luxumi lxumr unsiya ayuu ku soo saaray muslimna wuu soo saaray raqamka kun iyo sagaal boqol iyo afartan uu ku soo saaray xadiidka hore miyaanaa sheegin akhrajahu muslim uu ahaa kan hore kan horean ka soo boodmi miya muslimaa soo saaray kan hore kana bukhaari iyo muslim marka khaybar waa sidaas waxay dhacday qaswatu khaybar sanadii toddobaad bisha koobaad oo muxaram khaybarna waa magaaladaas yahuudu deganeed waxay u jirtaa madiina boqol iyo lixdan kilomitr amara rasuululahi rasuulka allah amray sala allahu calayhi wasalam abaadalxa abaadalxa ayuu amray abaadalxa magaciisa waxaa la ihahdaa zayd ibnu sahal aa la ihahdaa magaciisa waxaa la ihahdaa zayd ibnu sahal ibnu lswad ibnu xaraam ibnu camar annajaari alansaari kunyadiisu caan ku yahay min fudalaa'i saxaabu ka mid yahay waana zawjkii waxa weya umu sulaym binti milxaan ummu anas ibnu maalik anas ibn maalik hooyadiis zawjkeedii weeye laakiin anas isagu ma dhalin anas ma dhalin marka umu sulaym zawjkeedii weeye imaam axmed wuxuu musnadkiisa ku wariyey nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam la sawtu abi dalxa ashaddu cala lmushrikiina min fi'a dhawaaqa abu dalxa hadduu ciidanka dhexdiisa ka yeero gaalo waa uga daran yahay koox dhan oo ciidan ciidan weyn waxa uga dhib badan abu dalxay ka dhex maqlaan ciidanka marka taasna waxay kutusaydaa waxa weeyaan geesi oo qiimo badan inuu yahay sidii saxaabadu wada ahaayeenba wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd soddon iyo afar hijriyadu markay ahayd soddon iyo afar ayuu dhintay abudalxa wuxuu nabigu amray sala allahu calay wasalam inuu dhawaaqo oo uu dadka gaarsiiyo axkaam fanaadaa waa dhawaaqay marka marka inuu dhawaaqa nabiga amray masaladaas waxay dhahdaan fuqahada waxaa laga qaadanaa inay bannaan tahay muftiga qofka sheegaya xukunka inuu qof muballiqa diro oo yidhaha dadka u sheeg xukunkaas naadi war waa sidaasay halawaada xukunkaasu laakiin shardiguu leeyahay qof walba lama diri karo qofka la dirayo shardi waxaa ah inuu yahay qof hiqo ah oo lagu kalsoon yahay ee hadda qof aan lagu kalsoonayn hadduu yahay wax kaluu ku darsana ama qaabka u sheeg layidhi qaabaan ahayn u sheega marka qof lagu kalsoon yahay waa in la yidhaha xukunkan sharciga ummadda u naadi taas ayaa laga qaataa in allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisu yanhayaanikum waxay idinka reebayaan yanhayaani waa laysku taniyeeyey nabiga iyo allah alifu taniya xadiid kalena waa sugnaado bukhaari iyo muslim iyadoo laysku taniyeeyey nabiga iyo allah oo xadiidkii ahaa alaaatun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan waxaa ku jirtay an yakuuna allaahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaa humaa humaa nabiga iyo rasuulka sal اlahu alيه waslm laakiin maxaa lagu jawaabin xadiikaa sugnaaday oo saxiixulmuslimka ku sugan nin isku taniyeeyoo nabigu diiday allah iyo rasuulkaan ula jeedaa allah iyo rasuulka waa hal damiir waa la iskula taniyey karaa yanhayaani hadda waa rasuulka iyo allah soo maaha xadiidka kalena waa ku jirtaa an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahumaa marka labadaas xadiisba maxaa ku jirta ayadoo labadooda laisku taniyey soo maaha xadiid diidayaa soo arooray in laysku taniyeeyo oo saxiixmuslimka ku yaalla nin ayaa khudbeeyey nabiga agtiisa sala allahu calayh wasalam markaasu wuxuu yidhi man yudic illaaha warasuulahu faqad rashad waman yacsihima faqad awaa man yudic illaaha warasuulahu qofka alla iyo rasuul adeecaa faqad rashad waa hanuune waman yacsihimaa qofka labadooda caasiyaana faqad awaa waa baadiyood markuu saas yidhi aa nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam bi'sa alkhadiibu anta waxaa balaayo lahaaday mid khudbeeya almaqsuusu bidami ceeb oo dhan waxa lagu gaaryeela anta waa adiga qul dheh waman yacsi llaaha warasuulahu saas dhehale waxaad tidhahdaa waman yacsi llaaha warasuulahu faqad qawa kala good haa looga jawaaba labadaan xadiidna waa laisku taniyey kana nabigu wuxuu yidhi kala qaab ha isku taniyeyn ajwibabo badan ama jawaabo badan ayay uga jawaabeen ahlulcilmigu waxaan soo qaadayna midda imaamu nawowi uu ku sheegay sharaxa saxiixulmuslimka wuxuu yidhi khudbada marka la khudbaynaayo waxaa la rabaa oo shanigeedu yahay albasdu waliidaax waa in arinta lakala saarsaaro la kala dhigdhigo isna waa isku taniyey marka waxaa loo diidaa khudbada waa in la kala dhigdhigo axaadiidtan oo laysku taniyeynayana waa tacliim tacliimtana waxa weya shanigoodu waa xifdi waa in la xifdiyo markii lasoo gaabiyaa la xifdi kara marka marka baad khudab khudbooyinka waa in la kala dhigdhigo saasaa loogu diida waaa lelay khudbaad ku jirtaa ha u taniyeyna kala dhigdhig kala dhigdhig saasaa lgu looga jawaaba iyo ajwibo kale laakiin kaasa xoogaa ugu ron in allaha alleya warasuulahu rasuulkiisu yanhayaanikum waxaynin ka reebayaan can luxuumi lxumuri alahliya dameeraha ehelka ehelka waa dadka dameeraha dadka loo nisbeeyey dadkay la nool yihiin dameeraha dadka la nool hilibkooda fa inahaa luxumtaasu rijsun waa najaas wey rijsigu waa najaas waa shayga mustaqbalkaahu najaasta waa najaas halkaas waxaa laga qaadanaa dameeraha oo waxa weeyaan ahliga ah oo la rarto maxaa meesha ku baxay dameeraha duurjoogta waa daahir kuwaas xumurulwaxshiga kuwaas waa la qashaa laakiin kuwan dadku rartaan waa najaas hilibkoodu waa najaas dhiigoodu waa najaas digadoodu waa najaas kaadidoodu waa najaas waana ijmac najaas wey waxaa la mid ah dhammaan bahallada aan la cunin waa sidaas waa noocaas laakiin korkooda korkooda candhuuftooda dhiidkoodu ka war khilaaf ayaa ku jira jamaahiiru ahlilcilmi waxay mareen in waxa weeye ay daahir tahay biyaha waxa weeyaan ay cadaan hambaday soo reebaan dhididkooda dhareerkooda waa daahir sidaysay jamaahiiru ahlilcilmi ay mareen bacdu ahlilcilmi ayaa diiday oo yidhi maya dhammaan waa najaas dhammaan waa najaas waana laba qowl oo imaam axmed leeyahay mid ka mida wey laba qowl oo imaam axmed leeyahay qowl ka mida wey laakiin qowlka jamaahiirtu mareena sawaabkiiya sababtoo a nabiga iyo saxaabadu waa kori jireen waa waxa weeyaan dhididkiisana layskama ilaali karo xoolo aad raranaydo ood koraydo waxa weyan layskama ilaali karo marka wuu cadday lahaa nabigu hadday najaasta wuu cadday lahaa waana anagi ku soo sharaxnay inahaa min adawaafiina calaykum marka waa daahir wey وعن cمر بن khاaرجة رaضي الله عنه قاaل khطبnaa رasuuللahi rasuulka all noo khudbeeyey صلى الله عليه وسلم بmن miن ayuu noogu khudbeeyey والxاal huwa rasuulku calىa raaxilatii hashiisa korkeeda uu saaran yahay وalucaabuhaa dhareerkeediina yasiiru uu ku daadanayo ku shubmayo calىa katiفii garabkayga أkraجa أحmed ayaa soo saaray wtirmidina waa soo saaray wasaxaaxa waana saxiix yeer xadiidkan saxaabiga wariye waa camar ibnu khaarija ibnu muntafiq alasadi reer shaam ayuu ka mid ahaa waxaa axaadiista ka wariya cabdiraxmaan ibnu hanmi iyo shahri ibnu xawshab sanadkaana shahri ibnu xawshabaa ku jira oo xoogaa dacfiya ayaa ku jira laakiin shawaahid uu leeyahay shawaahiddaas darteed ayuu xadiisku ku sugan yahay shawaahid ayuu leeyahay shawaahiddaas darteed ayuu ku sugan yahay irwaaqu irwaau lkhaliil ayaa sheekh naasir aad waxa weeye shawaahiddaas ugu sheegay ugu taqriijiyey xadiiskana uu saxiix yeelay sida saxiixu tirmidiga ku sugan marka imaamu tirmidi wuu saxiix yeelay marka culimadu waxay hahdeen saxiix yeelidiisa waa shawaahidda darteed laakiin xadiiskaas waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaahdo shahri ibnu xawshab oo daciif ah marka laakiin marka la isku daray shawaahiddaas ayuu ku noqday saxiix an amar wacan camar ibnu khaarija radia allahu canhu qaala camar wuxuu yidhi khadabanaa rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa khudba noo akhriyey sala allahu calay wasalam bimina mina ayuu khudba noogu akhriyey mina waxay ka mid tahay mashaacirta xajka meelaha marka la xajinaya la dego meel ka mida weeye waa meesha jamaraadka oo dhagax tuurku ku yaallo weeye maanta sideedaadna waa la joogaa habeenka sagaalaad waa lagu hoydaa maanta tobnaada lagu soo laabtaa ilaa xajku ka dhammaadaa la joogaa waa meesha dhagaxa lagu tuurto marka meeshaas waxay u baahan tahay axkaam badan sidaas darteeda nabigu u khudbeeyey oo uula hadlay ummadda si uu axkaamta xajka ugu sheego taasna waxay tusaydaa dadka xajka mas-uulka kaa maalmahaas oo kale inay wax badan hadlaan oo axkaamta xajka la sharaxo waana la sameeya haddee marka minaa nabigu ku khudbeeyey walxaal huwa nabigu calaa raaxilati hashiisa korkeeda uu saaran yahay hashii korkeeda isagoo saaran taasna waxay tusaydaho laga qaadan in waxa weeye qofka khudbaynayo dadka diinka u sheegaya meel dadka ka sarrayda uu fadhiisto si dadku ugu wada jeedaan codkiisana ay u wada maqlaan ilaa hadduu dhulka fadhiisto afarta agtiisaha arkayda intii kale arki maayaan si marka dadkoo dham ay u arkaan codkuna u gaadho meel saroo mimbar ah ama kursi ah inuu ku fadhiisto ayaa laga qaadan waxaa kaloo xadiidka laga qaadan hasha korkeeda in lagu khudbay karo haddii loo baahdo baahidu keento oo maxaa looga jawaabin xadiis diidayaa soo arooray xadiis diidaya oo saxiixa ayaa abu daawuud wariyey oo uu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam iyaakum an tatakiduu duhuura dawaabikum manaabira waa idinkaga digaya inaad ka dhigataan gaadiidkiinna dushooda mimbar lagu khudbeeyo waa idinkaga digaya mimbar in laga dhigto manaabir maxaa yeele allah wuxuu idinkugu sakiray magaalo haddaad u lugay lahaydeen aad idinkoo baaba-ayoo macnahan aad u nusqaamay aad tegi lahaydeen inaad ku gaartaan saasa alla idinkugu sakiray saasa alla idinkugu sakiray dhulka ilaahay idiin sameeyey ee dhulka danihiina ku guta yaan geela korkiisa mimbar laga dhigan nabigaa yidhi sala allahu alay slam asagaana ku dul khudbeeyey maxaa looga jawaabaya maxamed shamsulxaq alcadiim aabaadi saaxibu cawn lmacbuud ayaa ka jawaabay oo soo naqliya ahlucilmiga jawaabtooda wuxuu yidhi arintan waa arin caarid ah arrin mar dhacday weeye oo maslaxo caamuna ku jirto arrin hal mara ah oo maslaxo caama ku jirto mimbar ma yaallo mina markaas ummaddiina haddaa nabigu meel sare salawaatullaahi wasalaamu caleyh uusan korin ma arkayso marka arrin mar dhacday ee aan wax soo takaruraya ahayn sida mimbar caadiya weeye maslaxa caamuna ay ku jirto dan caam marka arrinta taasoo kalea laga soo reebaya waxa la diidaya waa kursi caadi in laga dhigto mar kasta la ysaga dul khudbeeyo saasaa looga jawaabi marka walucaabuhaa maxalushaahidku waa kanaan loo soo arooriyey walucaabuhaa dhareerkeeduna yasiilu wuxuu ku daadanaya calaa katifii garabkayda dhareerkii oo waxa weyan hasha ayaa garabkiisa saxaabiga ku daadanaya taas waxaa laga qaadanayaa in hasha dhareerkeedu daahiri maxaa yeele nabigu waa inuu arkayo u badanta hadduusan arkayna waxay dhahdeen ahlucilmigu allah arkaayey ayadoo najaasu ku socoto saxaabadii nabigu hadduusan arkayn allah arkaayo u sheegi lahaa ee laguma sugeen waxa weye najaas laguma sugeen marka nabigiiyo arkaayey waana ku sugay mar hadduu ku sugay iqraarkiisuna waa sunno waxay tusaydaa dhareerka xoolaha waa daahir biyahay cabeenoo soo hambeeyeen waa daahir xoolaha dhan geela iyo ariga iyo lo-dana waa isku mid halkaas markay marayaan shuraaxda waxay yidhaahdeen waxaa la mid ah aada u dhegayso xoolaha dhareerkooda waxaa la mid ah digadooda kaadidooda baa la mid waa daahir xadiidkana meesha waxa loogu soo arooriyey waxay tahay fadalaadka waxyaalaha ka soo baxa xoolaha inay daahir yihiin laakiin axaadiis ka cadcadaa ku soo aroortay ka axaadiis ka cadcad ayaa soo aroortay xadiidka koobaad waa xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi anas ibni maalik bukhaari iyo muslim ku yaallaa xadiidkaas wuxuu leeyahay anas ibnu maalik nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa u yimid niman oo waxa weeyaan ayaa u yimid oo curaniyiin ah markay u yimaadeen way daltabyoodeen macnaha magaaladii madiinay la qabsan waayeen way xanuunsadeen nabiga sala allahu calayh wasalam geeli sadaqada uu u diray oo uu yidhi aada geeli sadaqada ayuu u diray oo uu yidhi aada wuxuuna ku yidhi markaad tagtaan waxaad cabtaan oo aad cabtaan geela kaadidiisa iyo caanihiisa geela kaadidiisa iyo caanihiisa caba geela caanihiisu waa dawo kaadidiisuna waa dawo saasuu nabigu ku yidhi sala allahu alay waslm xadiiska bukhari muslim aa wariya qaara waxay yidhahdeen maya waa daruuro oo waa kuwaasoo waa xanuunsan yihi hadday daruuro tahay ka luqluqda wax u dhihi waay ilaa isagaa yidhi caday mogta wuu og yahay inay kaadi afka ku shubayaan soo ma xukun sharcigana cid kale ma caddayda nabiga caddeeya sala allahu calayh wasalam soo maaha hadday daruuro aheed waxaad lagaa rabaa waxa weeyaan inaad keento meesha nabigu yidhi ka luqluqda waxaana la yidhahdaa ta'khiiru lbayaani can waqtihi laa yajuus caddaynta waqtiga loo baahan yahay laa yajuusu fii xaqihi nabiga xaqiisa xaaraan weeye waqtiga loo baahan yahay caddaynta inuu dib uga dhiga takhiiru lbayaan can waqtihi laa yajuusu fii xaqihi shayga masalada marka loo baahan yahay caddaynta in dib loo dhigaa xaaraan wey ma dhici karto marka taasuna waa daliil kale daliil kale xadiidka baraa binu casim weeye abu dawuud ayaa wariyey raqamka boqol sideetan iyo afar boqol sideetan iyo afar ayuu ku wariyey waana xadiis saxiixa nabiga waxaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalama can isalaati fii maraabid alghanam ka waran xerada ariga ma ku tukanaa xerada ariga ma lagu tukan karaa xeryaha ariga xerada ari dhigay la-aan ma noqoyda iyo kaadi la-aan ma dhici kartaa nabiga sala allahu calayh wasalama wuxuu yidhi salluu fiiha fainahaa baraka ku tukada barakaa ku jirte de abu dawuudkay ku taalla ku tukada waa amar nabi sala allahu alayh wasalam baraa binu caasim xadiiskiis min xadiii abi daawuud min xadiidi abi hurayrana waa isna waa sugayn sidaasoo kale axaadiistaasoo dhan waxay tusaydaa in kaadida iyo digada ariga geela lo-da ay yihiin daahir inay yihiin waana wej shaaficiyada shaaficiyada laftirkooda wej ah weey madhabka maaha macnaha a'imada asxaabulwujuuha ah ee shaaficiye gobol ka mid ah sidaas ku tegey oo shaaficiyaa istaqriya ka mid a rawyaaniya ka mid a waana madhabka imaamu maalik iyo axmed ibnu xambal kifaayatulakhyaar oo shaaficiyadu leedahay ka fiiri dabcada oo daarulminhaaj waxaad ka fiiridaa boqol iyo toddobo waa wej shaaficiyadu oo a'imo shaaficiyaha sida fadwoodayba a'imo shaaficiyaa aba sida fadwooday laakiin madhabka shaaficiyada waxa weyan waa inay najaas tahay saasay iyagu ku tageen laakiin bacdu shaaficiya khilaafeenoo adiladan cadcad markay arkeen ayay mareen marka madaahibtaas ayaana ku tageen waana sida sawaabka ah oo waxa weeyaan sugan wey waana wax alla waxa hilibkooda la cuno ee hilibkooda xalaasha yahay kaadidooda iyo degadooda wax alla waxa hilibkooda la cuno ee waxa weeyaan kaadidooda iyo degadoodu waa daahir hal xadiid oo dhahaya waa najaasna ma jirto mideeda kale waxaad ogsoontihiin saxaabada xoolaha waxa weeyaan way dhaqan jireen gaadiid hayoo hayeen waa gaadiidsan jireen waa shay waxa weya nolosha ka mid ah hadday najaas ahaa lahayd hal marba allah ka dhigay nabigoo sheegaa la arki laha sala allahu calayh wasalam hal marba allah ka dhigay waa la arki laha marka axaadiista صaxiixa unbaa tusayda wa can caaishaةa radi allahu canha qaala caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa salى اllahu عalayh wasalam yaqsilu mid mayra almaniya manida uma yahruju waa bixi jiray nabiga ila salaati salaata u bixi jiray fii daalika thawbi maradaasuuna ku bixi jiray walxaal ana aniga anduru aan fiirinayo ilaa ahari اlgasli dhaqidda raadkeedii fiihi marada dhexdeeda muttafaqun calayh walimuslimin waxaa u sugnaaday laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu inaan ka xogo min thawbi rasuulilaahi rasuulka ilaahay maradiisa sala اllahu calayhi wasalam farkan xogid fa yusallii fiihi markaasuu nabigu ku tuka jiray markaasuu nabigu ku tuka jiray wa fii lafdin waxaa ku sugnaaday lahu muslim u sugnaaday laqad kuntu waxaan ahaa axukuhu inaan xogo waa kana yaabisan xaala uu yahay mid qalalan markuu qalalan yahay marka kale waa la mayraa wey bidufri cididaydaan ku xoogi jiray min thawbihi maradiisaan ka xoogi jiray axaadiistan caaisha ayaa wariday bint abibakr sidiiq caaisha waa umulmuminiin nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu guursaday maka intuu joogo usan hijroon markay khadiija dhimatay ka gadaal nabiga sala allahu calayh wasalam markii lagu nikaaxinayey caa-isho waxay jirtay lix sano gabadha de lix sano waaba weynta habeenkay dhalataaba la nikaaxi karaa lix sano waaba weynta lix sano ayay jirtay ee gabadhu habeenkay dhalato habeennimad nin iskaga nikaaxsan karta adiga waxaana la guri geeyey ayadoo jirta sagaal sano sagaal sanona nabiga ayay la joogtay sagaal iyo sagaal la ysku daray siddeed iyo toban sano isagoo ayay iyadoo jirtana ayaa nabiga la oobsaday siddeed iyo toban sano iyadoo jirtana nabiga la oobsaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh bukhaari iyo muslim aa xadiiska dhigaya bukhaari shan kun boqol soddon iyo saddex muslimna laba kun afar boqol soddon iyo sideed dumarka uu nabiga sawjooyinkiisa miduu ugu jecel yahay aheed miduu ugu jecel yahay waana miduu yidhi fadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli hariidi calaa saa'iri acaam fadliga caaisho ay dumarka dheer tahay waa fadliga muufo maraq lagu daray cuntada kaleo dhan uu ka fiican yahay hariidku waktigaas cuntada ugu fiican ahaa muufo maraqli wax la helo ma ahayn nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi weligay waxyi iguma soo degin anoo zawjooyinkayga mid ka mida mare la huwan ilaa caaisho maahan maalinkii gurigeeda nabiga uu lahaa sala allahu calay wasalam ayaa nabiga ilaahay oofsaday gurigeedaana ilaahay ku oofsaday gurigeediiyaana lagu aasay ayadoo xabadkeeda saas ugu tiiridaana halkaas na nafta uga dhacday marka intaasoo dhan fadiiled fadiiladeeda ayay ku tusaydaa fadiilade fadligeeda ayay ku tusaydaa madiinay ku dhimatay bisha ramadaan hijriyadu markay ahayd amaanin wa hamsiin konton iyo sideed konton iyo sideed axaadiistan waxay faa'iideynaysaa oo ay ku caddahay merida inay daahir tahay sababtoo ah halkay ka faa'iideyda merida waxaan ku aragnay mar in la mayray mar markay qalalan tahayna la jajabi jiray soo maha najaas markay jajabin kuma daahir noqoto jajabintaas waxay tusaydaa inay daahir inay daahirta marka hadday qoyan tahayna waxaa fiican inaad iska mayrto hadday qalalan tahayna iska jajabido sidaasaa nebi moxamed sala allahu calayh wasalam maradiisa ay caaisha yeeli jirta marka xukunka koowaad oo cad waa midkaas waxay manidu ka mid tahay afar shay oo ka soo baxda waxa weeyaan isku makaan afar shay oo isku makaan ka soo baxda ayay ka mid tahay afartaas shay saddex waa najaas biitifaaqin axaadiis cadcadna waa leeda midna waa daahir kaadida waa najaas madida almadyu aa la ihahdaa madi madi waxaa la idhaahdaa qofka dareenkiisa iyo shahwadiisu markay kacdo kadib biyaha ka soo baxa markay soo baxayaanna uusan ogeyn biyahaas waxaa la idhahdaa madi waa biyo jilicsan waxa weeyaan oo qofka markay soo baxeen uusan dareemayn waa najaas kuwa kalena waxaa la ihahdaa alwadyu wadi waxa weyan qofka markuu xaaja gudashada u fadhiisto ama kaasho ama saxaroodo kadibay soo baxaan waana najaas waana culus yihin waa biyo culus oo adag kaadida madida wadida saddexdaas waa najaas manidana waxa weeye waa daahir afartaas isku meel ka soo baxa sidaas waxa weeyaan inay daahir tahay manida waa sida ay ku tageen waxa weeyaan shaaficiyada iyo a'imo kale oo sida imaam axmed oo kale waxaa khilaafay xanafiyada iyo maalikiyadu waa najaasay ku tageen qowlka sawaabkaana waa qowlkaas oo ah inay tahay daahir sababtoo waxaa ku tusaa in la jejabiyey intaasa kuugu filan waxa weeyaan masale ahaan sababtoo ah haddii lama jejabiyeen hadday nijaas ahaa laheyd bal waxaa sugan oo nabiga sala allahu calayh wasalam dhacday in ay tiri caa-isho nabiga mara manida maruu caws uga tiri jiray marada markaasuu iskaga tukan jir hadday qalalan tahayna waa xogi jir xadiiskaas ibnu khusayma wariyey cawsu uga tiraa marada manida markaasuu iskaga tukan jir marka xadiiskaas waa cadi waxaa kaloo xadiiska ku cad zawjada inay ninkeeda u khidmaydo ama zawjkeeda u khidmaydo inay ahayd dhaqankii layiqiin waktu saxaaba iyo waktu nebiy sala allahu cala waslm zawjada inay ninkeeda mayrto dharkiisa oo ay u khidmaydo oo ay alaabta u nadiifido raashinka u karido inay ahayd sidii layiqiin iyo dhaqankii layiqiinoo wanaagsanaa waktu saxaaba ilaa waa tanoo caaisha waxay leedahay nabiga maradiisa ayaan ka jejabinaya marida allah subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina maxamed